Xafladda daahfurka faraca dugsiga sare ee barwaaqo ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Xafladda ayaa waxaa kasoo qayb galay bahda waxbarashada degmada Kismaayo, culimaawoodiin, waalidiin, arday, maamulka iskuulka barwaaqo iyo marti sharaf kale. Xafladda ayaa ahayd ujeedada loo qabtay in lagu daahfuro dugsiga sare ee barwaaqo oo kamid ah iskuulada faca weyn ee ku yaala magaalada Kismaayo. Qaar kamid ah ardayda xafladda kasoo qayb galay ayaa hibadoodii iyo aqoontooda kusoo bandhigay munaasabada.
Anaan aqoon mise aan u garanayn waxay iiba sheegeen barwaaqo halkan oo tacliin tayo saraysiyo subax loo dareeraa markii aan ogaado barwaaqada maqlaayiyo subaxaan u soo kacay waxaan soo jarmaadaba markaan cagta soo dhigay misla goobta wacana maamul looba doortay kala wada tacliinta macallimiin kala wada tacliinta barwaaqay joogaan macallimiin tayo saraysiyo cashirkay dhigayaan sharax lagu fahmaa
dhadagawayga waatan ka tagay dhinacyadadiiye dhadagawayga waatan ka tagay dhinacyadadiiye ayuushee haddaan dhowro waan dhigi aqanaye dhabtaan ogoo hadle mawjadanku waa dhammayaye Dhanka kale, macallimiintii waalidka kasoo qayb galay munaasabada ayaa u hambaliyey iskuulka barwaaqo.
Ee, waxaan u hambalyaynayaa dhammaan dadka meesha isku imaaday xafladda sida waalidiinta culummada een, wasaaradda waxbarashada iyo wa- dadka kale oo marti sharafta dhan waxaan leeyahay ardayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka hadlaya afka gu- guddiga dugsiga sare ee barwaaqo farciisa een, waxaan leeyahay waalidiinta iyo ardayda iyo macallimiinta marka koowaad waxaan la hadlayaa waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta ardayda ee, macallimiinta keliya ha ku sii daanina een, la garab gala guryaha ka soo dhisa ilmaha wax u soo sheega haddaan macallimiinta kale ku sii daayno ardayda waxay noqonaysaa macallinka keliya iyagoo isku rafaadayaan kuwa ugu fiican ugu facweyn ugu tayada badan ka mid ah runtii aad baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka iyo arrinta ay bilaabeen oo ardaydii inay xarumo kala duwan u kala sameeyaan oo weliba aan aada u kala fogeyn oo iska warqabkooda iyo dadkii waalidiinta ahaaba sidii xaruntii hore ay uga warqabi jireen carruurtooda ayna ka dheerayn middaanna oo u dhowdahay Ugu dambeynna maamulaha iskuulka barwaaqo Cabdirashiid Aadan Mukhtaar ayaa ka warbixiyey ujeedada daahfurka dugsiga sare ee barwaaqo.
iskuulka waxaa ka qalin jebisay toban dufcadood oo ay toban eh, dufcaddii kow iyo tobanaad ay dufcadda hadda sanadkan qalin jebinaysa ay tahay labada kun labaatan iyo afarta labada kun labaatan iyo shanta Een, xafladatan waxay ku astaysan tahay een, waa xafladda daahfurka faraca dugsiga sare u gaarka ah faraca dugsiga sare u gaarka ah taasoon u aragnay inay baahi badan bulshada soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed ee jubbaland ay baahi weyn u qabaan